إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ayuha alikhwat walakhawaat fadhigan waxaanu insha allahu tacaala wax uga hadli doonaa axkaamta ee ku soo aroortay zakaatulfidriga ee intii ilaahay subxaanahu wa tacaala naga fahansiiyo waxaanu insha allahu tacaala tilmaami doonaa xukunka zakaatulfidrigu muxuu yahay waajiba ma sunna waxaanu insha allahu tacaala oo kaloo tilmaami doonaa xikmadda ka dambaysa sharciyeynta la sharciyeeyey zakaatulfidriga maxay tahay waxaanu insha allahu tacaala wax ka tilmaami doonaa oo aanu ka hadli doonaa masaa'il la xiriirta bixitaanka la bixinayo cidda bixinaysa ama masaa-isha ku soo aroortay bixitaanka la gudayo zakaatulfidriga ayaanu insha allahu tacala wax ka tilmaami doonaa waxaanu ka hadli doonaa oo kale shuruudaha qofka gudaya shuruudaha laga doonayo qofka sakaatufidriga bixinaya shuruudo gaara ayaa laga doonayaa shuruudahaasna waxbaanu insha allahu tacaala ka tilmaami doonaa waxaanu ka hadli doonaa waqtiga qofku haysto uu sakada sakaatufidriga ku bixin karo iyo waqtiga ugu dambeeyo qofku uu sakaatufidriga bixin karo waxaanu insha allahu tacaala ka hadli doonaa masaarifka ama meesha la geynayo qofku markuu sakaatufidriga bixinayo yuu siinayaa ciddee baa la rabaa in la siiyo xaggee la rabaa in la geeyo waxaanu gabagabada ka hadli doonaa ma bannaan tahay in la diro oo meel gobolka aad joogto ama magaalada joogto meel ahayn sakaatofidigi loo diro ma bannaan tahay marka axkaamta noocaas runtii waqti badan bay u baahan tahay in looga hadlo waana mawduuc runtii muhiimal weeyaan oo waxyaalaha qofka cibaadadiis la xiriira waxay u baahan tahay in waqti badan la geliyo oo si dadku ay u fahmaan waqti badan la siiyo lakin waqtigaanu haysanaa runtii aad buu u yaryahay waxaanu isku dayaynaa inaan soo gaagaabino marka u horeysa xukunka zakatulfidriga muxuu yahay zakatulfidriga sidiisaba intaan xukunkiisa gelin zakatulfidriga waxaa la yidhaahdaa cibaado ka mid a cibaadooyinka allah subxaanahu wa tacaala noo siiyey fursad ah inaynu la nimaano camal dheeraad oo allah subxaanahu wa tacaala nagu abaalmariyo zakatulfidrigana waxaa ay waajib noqotaa marka ramadaanka la soo gaaro ilaa marka ramadaanku dhammaado inta ka horeysa salaada ciidda marka xukunka xukunkeedu muxuu yahay ibn mundir waxa uu leeyahay kitaabka alijmaac beyshka ama bogga kontona shanaad ku leeyahay wa ajmacuu cala ana sadaqata alfitri fardun waxa uu leeyahy ibn mundir waxay isku waafaqeen culummadu ee sakaatufidrigu inuu waajib yahay inuu fard yahay ayay isku waajiba yacni isku wada waafaqeen ma aha sunne oo yani sunne ma aha laakiin waxa uu leeyahay waa farad la doonayo qofka inuu ogaado sida salaadu ay farad ugu ahayd sida soomkii uu soo soomay qofka ay waajib ugu ahayd oo ay farad ugu ahayd zakaatulfidrina qofka farad ayay ku tahay buu leeyahay ibn mundir isagoo ijmaaca soo raraya kitaabka alijmac loo yaqaano saynu tilmaanay safxada konton iyo shanaad waxaanu leeyahay culummada waxa ay daliishanayaan markay leeyihiin waa fard leeyihiin waxay daliishanayaan xadiiska cabdillahi ibni cumar xadiiskaasi bukhaari iyo muslim baa soo saaray lafdigan waxaa iska leh aan tilmaami doono imaam bukhaari waxa uu leeyahay cabdulahi bn cumar radi allahu tacala canhuma farada rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam sakaat alfiطr saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala aldakari wاlunha wاlxuri wاlcabd wاlkabiiri wاsaqiiri min almuslimiin waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku farad yeelay farada rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku farad yeelay sakaatulfidrigii koombo timirah miro ah ama saacan min shaciirin koombo shaciirah shaciirtana culimmadu waxay noogu macnayn jireen heed ayaa la yidhaahdaa heeduna waa sareen nooc sarreenka ka mid ah oo goboladaas etoobiya laga helo waxay waajib ku tahay qofka dhadiga ah qofka labka ah qofka xorta ah qofka addoonka ah iyo qofka weyn iyo qofka yara muslimiinta marka waxa weeyaan sida cibaadooyinka kale soonka iyo salaada iyo xajka iyo qofka ay waajib ugu yihiin ama farad ugu yihiin bay zakaatulfidrigu waxay ku tahay farad ku tahay waana ijmaacu lculamaa ee culummada mataqaana isku waafaqeen isku ijmaaceen ee iyagoo ka qaadanaya xadiiskaasi cabdillahi ibni cumar radi allahu tacala canhuma uu tilmaamayo imaam alkhataabi kitaabkiisa aclaam alxadiid waxa uu ku leeyahay majalada labaad bejka ama bogga sideed boqol iyo labaatan iyo sideedaad waxa uu leeyahay waajibnimada sadaqada fidrigu ay waajib tahay waa mid wujubu fardi buu yidhi waa mid waajibnimadeeda ay farad tahay weeye ma aha lama odhan karo buu yidhi waa sunne waxaan u daliishanay xadiiskii aan soo tilmaanay buli cabdillaahi ibni cumar warinayay oo farada rasuulullahi sal aleyh wasalam zakaat alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin leeyahay nabiga caleyh isalaatu wasalaam marka intaan waxaan ka fahanay xukumka zakaatulfidriga haddii la isweydiiyo maxuu yahay inuu waa inuu yahay farad inuu yahay qofka muslimka farad ku ah oo la doonayo qofkaasi inuu yani uga fekero sida cibaadooyinka kaleoo faradkaahi uga fekerayay maxay tahay xikmada ka dambaysa in la sharciyeeyo zakaatulfidriga runtii xadiis waxaa jira cabdillahi ibni cabaas uu warinayo ou leeyahay farada rasuul lah sal alيه wasalam zakaat alfitr duhrata lisaa'imi min allaqwi wاlrafati wa ducbata lilmasaakiin xadiiska isaga wuxuu tilmaamay laba xikmadood oo ka dambaysa zakaatulfidriga in la waajib yeelay ama la farad yeelay labada xikmadna waxa weeyaan wuxuu leeyahy nabiga alayh isalaatu wasalaam waxa uu farad ka dhigay zakaatulfidriga maxay inay daahiriso oo nadiifiso laqwigii iyo rafadkii iyo aflagaadhadii uu la yimi ama dembiyada la yimi qofka soomani iyo xikmadda kalena waxa weeyaan dadka masaakiinta in lagu quud marka xadiiskaasi cabdillahi ibni cabaas laba xikmadood buu ku tilmaamay oo wuxuu leeyahy qofka soo soomay waxaa laga yaabaa laqwi inuu ka dhacay laqwigii ka dhacay ayuu ka daahirinaysaa markuu sakaatofidriga bixiyo masaakiintana in la quudiyo maalinta iyadaahi ayay xikmadaas taasna waa loo sharciyey buu leeyahay waxayta marka axkaam yani xikmado badan oo ay culimmadu tiriyaan oo qofkii la doonayaa xikmadahaasi inuu ogaado wuxuu u laban karaa kitaabka loo yaqaano alaclaam bifawaa'id cumdat alaxkaam liibni mulaqin kitaabka loo yaqaano aan tilmaano magaciisa oo ibni mulaqin leeyahay ayaa runtii aada iyo aad fawaa'idda u taxaya waxaa kaloo taxaya fawaa'idda iyadahi fiqu zakaat kitaabka la yihahdo ardaawi leeyahay isna majalada labaad bogga sagaal boqol iyo labaatan labaatan iyo labaad ayuu ku taxayaa fawaa'idda ka damaysa ama xikmadaha loo sharciyeeyey zakaatu fidriga ibnu cuthaymiin ruxadiisu kitaabka sharxulmubtica ayuu soo yani sardinayaa xikmado badan oo ka hadlaya maxay tahay xikmadaha ka dambeeya sharciyeynta haddaan wax ka tilmaano marka waxa weeyaan wakiic ibnu jaraax waxa uu leeyahay zakaat lfidri lishahri ramadaan ka sajdati sahwi lisalaati zakaatulfidrigu waxay bisha ramadaanka u tahay sida sujuudu sahwigu uu salaadda u yahay oo kale leanna sujuudu sahwigu salaada wixii nuqsaan oo galay markuu qofku tukanayay ayay kabaysaa zakaatulfidriguna qofkii soonkii uu soomanaa intuu soomanaa wixii khalala oo soo kala dhex galay ayay ayay waxa weeye kabaysaa ayuu leeyahay wakiic waxaan uu yani arrinkaas uga hadlaya kitaabka aliclaam liibni mulaqin majalada shanaad bogga boqol iyo sideed iyo tobnaad ayaa lagu sheegaya waxaa kaloo ka mid a xikmadaha ka dameeyey sharciyeynta la sharciyeyey zakaatulfidriga annaha min shukri illahi caza wajal calaa itmaami shahri wa nicmati ikmaali siyaam inay tahay alla subxaanahu wa tacaala in lagu shukrinayo yacni bishaan la dhammaystiray iyo nicmada alla subxaanahu wa tacaala oo soomka ah nicmada soomka alla subxaanahu wa tacala dadka ku nimcaystay inay kaamil noqotay iyadoo taas mataqaana lagu xamdinayo alla subxaanahu wa tacaala ayaa sakaatufidrigan loo waa yani loo waajibiyo loo sharciyeeyey ayay leeyihiin culimmada waxaa kaloo ka mid ah xikmadaha ka dameeyay in la sharciyeeyo zakaatulfidriga ma fiiha min ishaacat limaxaba وبث السرور بين الناس وخاصة المساكين waxa uu leeyahay culammadu leeyihiin waxaa ka mid ah xikmadaha ka dameeya sharciyiinta sakaato fidriga inay tahay faafinta ay dadka muslimiinta dhexeeda ku faafinayso kalgacal laanna markaad masaakiin intaa konton qof u yarto aad u qaybiso kiis baris u qaybiso masaakiintuna waxa farxayaan waan ku jecanayaan sidoo kale dadka dhexdooda in la farxiyo ee farxad ka muuqato gaar ahaan dadka masaakiinta ah lianna maalinta ciidda loo yaqaano yowm ulfarx wa saruurin weeyaan waa maalin farxadeed iyo mataqaana maalin reerayn badan weeye oo qof walba muslimiinta ka mid la doonaya maalinta inuu farxo marka haddii dadkii maalka haystay keliya ay farxaan oo ay ciidaan oo carruurtood wax u gadaan oo mataqaana iyagu ay maalinta ay far ka muuqdo dadkii masaakiinta ayaa u maqan marka iyagii masaakiintiina waa in wax loo sharciyeeyaa farxad ka keeni kara marka waxaa la sharciyeeyey waxa weeyaan zakaatulfitriga ilaa xikmada aad u tira badan baa la koobaa laakiin kutubta aan tilmaamay oo qofku u baahanayn dib ugu noqon karaa oo u raadsan karaa oo u soo ogaan karaa haddaynu isku dayno marka inaynu ka hadalno oo aynu wax ka tilmaano cidda ay waajiba ku tahay sakaatulfidriga yay waajib ku tahay sakaatulfidriga cidda ay waajib ku tahay culummadu way ka hadlaan wayna soo sardiyaan waxay ka mid bay leeyihiin waajibka waxaa laga wadaa qofka sakaatul fidriga bixinaya shuruudaha laga doonaya shuruudahaas waxa weeyaan marka u horeysa al-islaamu inuu islaam yahay arrinka isaga ahi waxaa shardiyeeyey jamhuurulfuqahaa ayaa sharciyeeyey oo waxay leeyihiin qofka mu'minka ahi ama muslimka ahi ayaa wuxuu kusoo jiray bishii ramadaanka soo soomay isagaana laga yaabaa in laqwi iyo rafad ka dhaceen haddii laqwi iyo rafad ka dhaceenna isaga unbay daahirinaysaa qofka gaalka ah walkaafir laysa min ahlihaa qofka gaalkaana bishii ramadaanka shuqul kuma lahayn wa inamaa yucaaqabu calaa tarkiha fi laakhirati laakiin soonka uu ka tegay maalinta qiyaamaha ayaa lagu ciqaabaya arrinka isaga ahi waa jamhuurulfuqahaa ayaa waxay leeyihiin qofka bixinaya waxaa shardi u ah inuu islaam yahay laakiin shaafici imaamu shaafici waxaa laga hayaa qowl odhanaya iyo xanaabilada laba qowl oo kale odhanaya yajibu cala alkaafiri an yu'addiiha can qaraabati lmuslimiin can aqaaribihi lmuslimiin waxay waajib ku tahay nin gaal ah ama haweeney gaala oo maal haysata hadday jiraan dad muslimiin ah oo ay qaraaba yihiin way ka bixin kartaa ama waa ka bixin karaa qofka gaalka ahi qofka gaalka ahi qaraabadiisa muslimiinta waa ka bixin karaan saasaa waxaa odhanaya shaaficiyada qowl laga hayo iyo xanaabilada waxaana runtii looga hadlaa kitaabka loo yaqaano almuqni muxtaaj iyo oo shaaficiyada leeyihiin iyo kitaabka loo yaqaano almuqni liibni qudaama oo ay xanaabilada leeyihiin marka kitaabka muqniga muxtaajka loo yaqaan waxaa laga helaya majalada koowaad bogga afar boqol iyo labaad kitaabka muqniga ibni qudaamana oo xanaabiladana waxaa laga helayaa majalada afraad bogga laba boqol iyo siddeetan iyo afraad waxaa kaloo laga shardiga labaad oo laga doonayo qofka bixinaya zakaatufitriga waxa weeyaan alxuriya qofku inuu madax bannaan yahay qofka inaan la adoonsan inuusan cabid ahayn arrinka isagaana waxaa ku tegay wa calayhi jamhuuru lfuqahaa khilaafan lilxanaabila jamhuurul culamaa baa ku tegay in qofka xor laga doonayo inuu yahay laakiin waxaa khilaafay oo ka yani aan arrinka ku tegin xanaabilada ayaana ku tegin waxaana arrinka looga hadlaya kitaabka loo yaqaana xaashiyat ibni caabidiin kitaabka ama majalada labaad bogga toddobaatan labaad ayaa aada looga hadlaya kitaabka loo yaqaana alxaawi limawardiyina wuxuu ka hadlayaa majalada afar bogga saddex boqol iyo toddobaatan iyo sagaalaad waxay leeyihiin jamhuurul culamaa waxay isku waafaqeen qofka sakaatu fidriga bixinaya inuu xor ahaado inuu xor ahaado isku waafaqeen marka laga reebo xanaabilada xanaabiladu waxay ogashaan qofka addoonka inuu bixiyo laakiin jamhuur culamaa waxay leeyihiin addoonku waxba mamole isagaa la leeyahay se wax u bixiyaa marka shardiga labaad waxa weeyaan alxuriya shardiga kalena waxa weeye alqudra waxa loo yaqaano alqudratu ala ikhraajiha in qofku uu awoodo qofka sakaatu fidriga bixinaya waa inuu awoodaa oo awood u leeyahay oo ku bixiyo maalkan isaga ah hadduusan awood u lahayn oo ayan ku waajibin dee qofkaasi wax lagu leeyahay ma jirto qudradana waxaa la rabaa qofku inuu maal leeyahay oo yacni maal waxaan ka wadnaa yani nolol maalmeedkiisi wixii ka baxsan qofkaasu bixinaya lakin hadduusan ba nolol maalmeedkiisa haysan qofkan isaga ahi waxba waajib kuma aha ayay culimmadu qayb saas leeyihiin waxaana daliishanaya xadiiska nabiga calayh isalaatu wasalaam laga warinaya xadiiskaasi imaamu axmed ayaa musnadka kusoo saaraya sidoo kale imaam daaru qudnina fi sunaniba kusoo saaraya walbayhaqiyu fi lkubra waxa uu leeyahay xadiiskaasi aduu sadaqata alfitri saaca min qamxin أو قال بر عن كل إنسان صغير أو كبير غني أو فقير ذكر أو أنثى waxau leeyahay nabiga alay isalaatu wasalaam ka bixiya sakaatulfidriga waxaad ka bixisaan qof kasta oo yani yar ama haweynaado addoon ha ahaado oo halal ahaado ama faqiir ha ahaado ama maal yani maalqaben ha ahaadee kulli ha laga bixiyo ayay leeyihin marka qofka addoonka ahay ama qofkii faqiirka ahaa haddii aan waxba haysan iyaga un baa laga bixinayaa iyaga waxaa mataqaanaa oo waajib kuma aha inay bixiyaan waxaynu marka ka hadlaynaa masaa-isha la xiriirta marka la bixinayo zakaatu fidriga masaa'il gaara oo la xiriirta ayaynu insha allah tacala ka tilmaameynaa waxa u horeeya zakaatulfidriga yaa laga rabaa inuu bixiyo yaase waajib lagu yahay ka ah inuu dadkiisa ka bixiyo waxay leeyihiin culimmadu aad bay isugu khilaafeen masalan ninku inuu zakaatulfidriga ka bixiyo reerka dhammaantiisa laba qowl baana jira qowlkood waxa weeyaan waxay leeyihiin annahu yalzamahu an yakhruja can awlaadihi sigaar wa can mamaalikihi wlaa ylzamhu an yakruja can zawjatihi walaa can awlaadihi اlkibaar waxay leeyihin ninka waxaa laazim ku ah inuu ka bixiyo caruurtiisa yararka ah iyo addoommadiisa laakiin laazim kuma aha ninku inuu xaaskiisa ka bixiyo ee caruurtiisa waaweyn inuu ka bixiyo laazim kuma aha waana arrinka isaga ee madhabka qabaa waxa weeyaan madhabka loo yaqaano madhabka xanafiyada iyo madhabka daahiriyada labadaas ayaa arrinkaa qaba waxayna masalan kusoo saarayaan imaam almuxalla ayaa wuxuu uga hadlaya kitaabkiisa loo yaq imaam ibn xasmi ayaa kitaabka loo yaqaano almuxalla kaga hadlaya arrinkaa isaga ahi waxaa kaloo lagu soo saaraya albinaaya sharx lhidaaya waxay leeyihin markaa xanafiyada iyo daahiriyadu waxay ku tageena qabaan ninka waajib kuma aha oo laazim kuma aha inuu xaaskiisa ka bixiyo iyo caruurtiisa waaweyn oo qaan gaarka ah laakiin waxaa laazim ku ah inuu caruurtiisa yararkaa ka bixiyo iyo addoommadiisa waxayna daliishanayeen markaa xadiiska cabdillahi ibni cumar uu nabigu lahaa farada rasul lah sal alيه waslm zakaat alfidri saacan min tamrin aw saacan min shaaciina cala aldakari walunha walxor walcabd walkabiiri wاsaqiir min muslimiin nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu farad ka dhigay zakaatulfidriga in la bixiyo oo laga bixiyo inuu bixiyo qofka dh qofka labka qofka addoonka qofka lale yani xorta qofka weyn qofka yar muslimiinta kamid ah waxay leeyihiin wa huwa nazun fi luzuumi ikhraaji kuli waaxid min haulaai can nafsihi xadiiskan wuxuu nasyu yahay qof kasta kuwa lasoo tilmaamay ka mid yihi inuu naftiisa ka bixinayo inuu naftiisa ka bixinayo oo waxay leeyihin walaa tasiru waasiratan wisra ukhraa qofna qof kale dembigiisa kama saarna qowlka labaadna wuxuu leeyahay ninka waxa waajib ku ah inuu ka bixiyo cid kasta uu yani uu masruufayo waana madhabu jamhuur lculamaa qowlkay qabaan laakiinse madhabka jamhuur culamaa daliisha ay daliishanayaan xadiiska daliishanayaan waa xadiis daciifa weeyaan xadiiska isagaana nabiga alay slatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay bay leeyihiin ana rasul lah sal alيه wasalam xadis ibn cumar werinaya riwayad kale weeyaan ana rasul lah sal alيه wasalam farada sadaqaة alfidri can kuli saqiirin wakabiirin xurin wacabdin miman tamunuuna xadiiska isaga ahi imaamu shaafici baa wuxuu ku saaraya kitaabkiisa um loo yaqaano kitaabu zakaadka markuu marayo kaga hadlaya babulfidr waxaa kaloo soo saaraya kitaabka imaamu qarquni ayaa fi sunani kusoo saaraya lakiin xadiiskan isa ahi waxay leeyihiin isnaaduhu غayru qawiyin waxaa kaloo xadiis soo saaraya imaam lbayhaqi fi lkubraa wuxuu leeyahay xadiiskan isaga ahi laysa biqawiyin marka jamhuur culamaa xadiiska ay daliishanayaan waxay leeyihiin culummadu waa xadiis aan qawi ahayn waxaa raajixa ninka inayn laazim ku ahayn haweentiisa iyo caruurtiisa waaweyn inuu ka bixiyo laazim ku ah lakiin cuthaymin raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay fasaxiixu cuthaymin waxau leeyahay fasaxiixu ana zakaata alfitri waajibat cala linsani binafsi فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها وهكذا waxau le sida saxiixa waxa weeye sakaato fidrigu waxay waajib ku tahay qof walba gaarkiisa insaanka qof kasta dushiisa ayay waajib ku tahay fatajib cala zawjati binafsiha haweeneyda gaar ahaanba iyada ugu tahay waajib sidoo kale aabaha gaar ahaan bay waajib ugu tahay gabadhuna iyadaa gaar ahaan isaga bixinaysaa marka wuxuu leeyahay waxba waajib ku noqon mayso qofka inkast cid kasta oo musrifa inuu ka bixiyo sida xaaskiisa iyo qaraabadiisa laakin wuxuu leeyahy hadday ka bixiyaan laakin low akhrajahaa hadduu ka wada bixiyo waa biridaahim raalli ahaanshooda hadduu uga bixiyo falaa ba'sa bidalika walaa xaraj arrinkaas dhib ma leh arrinkaas dhib ma leh marka sida raajax waxa weeyaan waana sida madhabka xanafiyada iyo daahiriyada ku tageen ninka waxaa waaj laazim ku inuu ka bixiyo caruurtiisa yararka ah iyo addoommadiisa la xirta isaga laakiin haweentiisa iyo ciddii kale qaraabada ah uu isagu bilayo iyo caruurtiisa waaweyn waxba laazim kuma aha ninku inuu ka bixiyo lakin hadduu ka bixiyo raali ka yihiinna ilahay subxana watacala ka ajarsiinaya waxaa kaloo ka mid ah masaaisha la doonayna ka hadalno masaaisha la xiriirta sakatulfitriga waxa weye ee ilmaha caloosha ku jira ilmaha caloosha ku jira mathalan ilmaha uur ku jira ilmaha isaga ahi ma laga bixinaya see baa la yeelaya ibn mundir raximah llahu tacaala waxa uu soo guurinaya ijmac kusoo saaraya isagoo kitaabkiisa alijmac kaga hadlaya waxa uu leeyahay waajmacuu waajmacuu waxay isku waafaqeen culummadii calaa an laa sakaata cala aljaniini fii batni ummihi inaan laga rabin ilmaha markuu caloosha ku jiro wax zakaatufidri lagama rabo wuxuu yidhi marka wanfarada ibnu xambal ibnu xambal axmed ibnu xambal weeyaan baa wuxuu gaar la noqday isagu in laga bixiyo fa kaana yuxibuhu walaa yuujibuhu arrinkaa wuu jeclaa inuu ka bixiyo qofka ur ku jira ilmaha ur ku jira in laga bixiyo axmed ibnu xambal jeclaan jiray laakiin ma waajibin jirin lakiin culamadu waxay isku waafaqeen qofka ku jira caloosha ku jira ilmaha ku jira inayan waajib ahayn in laga bixiyo zakaatulfitriga waxaa laakiin qolada odhanaysa waa in laga bixiya fiican darishanayaan xadiis ama ahar laga hayo cuhmaan ibni cafaan radia allahu tacaala canhu uu leeyahay la leeyahay cuhmaan ibni cafaan uu ka bixin jiray zakaatulfitriga ilmaha uurka ku jira ayuu ka bixin jiray bay leeyihiin marka laakiin aharta iyada ahi oo laga soo saara laga warinaayo cabd cuhmaan ibni cafaan waxaa horta soo saaray ibn abi shayba ayaa soo saaraya sidoo kale axmed ibn xambal fi masaa'il buu kusoo saaraya lakin xadiiska inqidac baa ku jira walidalika baa imaam albani raximah llahu tacaala shaykhu albani raximah llahu tacala wuxuu ku daciifinaya kitaabka loo yaqaano irwa lqaliil waana xadiiskaasi xadiis daciifa weeyaan marka sida raajixa waxa weeyaan ilmaha caloosha ku jira waxba waajib kuma aha in laga bixiyo sakatufidriga laakiin cuthaymiin raximah llahu tacala uu kala saaraya wuxuu leeyahay haddaynu nidhaahno ilmaha caloosha ku jira waa fiicanta in laga bixiy haddaynu nidhaahno buu leeyahay fa inamaa tukhraju waxaa laga bixinaya caman nufiqat fiihi ruux qofkii ay nafta lagu afuufay walaa tunfaku ruuxu ilaa bacda arbacata ashhurin naftan ilmaha laguma afuufo ilaa afar bilood ka bacdi laguma afuufo marka haddaynu cid waajibinayno oon leenahay waxaynu waajibinaynaa inaynu sakaatufidr cid ka bixinno caloosha ku jirta ilmaha ur ku jira waxaynu ka bixinaynaa ilmaha marka lagu afuufo nafta ka bacdi lakin saynu sheegnay culamadu waxay isku waafaqeen inayn waxba waajib ahayn ilmaha urka ku jira in laga bixiyo sakaatufidriga waxaa kaloo markaa masaaisha la xiriirta bixinta la bixinaya ka mid ah miqdaarka waajibka ahi meeqo weeyaan miqdaarka waajibka ah oo la bixinayo qofka meeqa waajib ku noqonaya sakaatufidriga miqdaarka waajibka ah waxa weeyaan sida ay culammadu tilmaamayaan saac in la bixiyo koombo ama bur ha noqoto ama shaciir ha noqotee koombadaasi la bixinayo waxa weeyaan waxay ku sugan tahay xadiiskii aba saciid alkhudriy radi allahu tacaala canhu uu leeyahay nabiga alayh isalaatu wasalaam u leeyahay kuna nakhruju zakata alfidri ida kana fina rasul lah sal alيه wasalam saacan min طacaamin aw saacan min tamr aw saacan min shaciirin aw saacan min sariibin aw saacan min aqatin falaa azaalu akhrujuhu xata kama kuntu akhrujuhu maa cishtu waxa uu leeyahay aba saciid alkhudriy raximah llahu tacaala markuu ka hadlayey nabiga alayh isalaatu wasalaam xilligiisii waxaanu bixin jirnay sakaatufidriga waxaanu bixin jirnay sakaatufidriga koombo oo cunto ah ama ha noqoto miraha timirtii wix la midka ah ama saac koombo oo shaciir ah ama koombo oo zabiib ah ama saacan min aqatin aqadna waxa la yidhaha caanaha oo la qalajiyo o la fariisiiyey ka suuli maayo inaan bixinaya buu leeyahay sidaan markii hore u bixin jiray intaan noolahay sidaan u bixin jiray markii nabigu joogay hadda ka zuuli maayo inaan u bixin buu leeyahay inta aan noolahay xadiiska bukhaari ayaa warinaya iyo imaamu muslim labadaba waa soo saaraya xadiiska isaga ahi waana jamhuurul culamaa siday ku tageen inay qofka laga rabo koombo laga rabo ama saac laga rabo inuu bixiyo qofku waxaa kaloo ka mid a masaaisha la xiriirta bixitaanka la bixinayo zakatulfidriga nooca la bixinaya muxuu yahay ma lacag baa la bixinayaa oo cash baa bixinaysaa mise cuntaad bixinaysaa xanafiyada baa waxay ku tageen oo leeyihiin qofku wuxuu ku bixin karaa lacag buu ku bixin karaa waxay kusoo saareen kitabka loo yaqaano binaayatu sharxu hidaaya majaladii saddexaad beijka afar boqol iyo sagaashan afraad marka xanafiyadu waxay ku tageen in martaqaanaa lagu bixin karo lacag lagu bixin karo culummada qeybteeda kalena way isku khilaafeen in lagu bixiyo kaash iyo in kale laakiin jamhuur culamaa waxay leeyihiin maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada ah waxay leeyihiin laa yajuusu dafcu qiimati dacaam fi zakaati alfitri ma banaana qofku zakaatulfitri markuu bixinayo inuu qiimihii cuntada bixiyo masalan koomba bariisa waajib kuwa ama koomba galeya baa waajib kuwa inaad bixiso koombaba meeqeed joogtaa shan dollar bay joogtaa shantii inaad dollar inaad bixiso miskiintiisu ma banaana saasay jamhuur culamaa leeyihiin iyagoo daliishanaya xadiiska nebiga alay salatu wasalaam waa cabdillahi ibn cumar ka warinayey farda rasulillahi sal alay wasalam sadaqat alfitri saacan min tamrin waxay leeyihiin sida kusoo aroortay sunnada nebiga alayh isalaatu wasalaam waxa weeye qofku inuu cunto bixiyo ayaa soo aroortay wamaca dalika lujnatu daa'ima sidoo kale waxa weeye arrinkaa way ka hadleen waxay leeyihiin laa yajuusu ikhraaju zakaatu lfidri nuquutan ma banaana qofku zakaatulfidriga inuu kaash bixiyo oo lacag caddaana bixiyo oo miskiinka siiyo ma banaana bay leeyihiin iyadoo daliishanaya adiladii aan soo tilmaanay ayay daliishanaya ibnu xasmi sidoo kale waxa uu leeyahay oo uu qabaa ibnu xasmi kitaabkiisa muxalla majalada lixaad bogga boqol iyo soddon iyo toddobaad waxa uu leeyahay laa tujzi laa tujziu qiimata aslan qiimaha in la bixiyo zakaatulfidriga aslan ahaan ma banaana buu leeyahay oo ma gudayso lianna dalika gayra ma farada rasul lah sal alay wasalam waana arrinkaas waa wixii nabiga alayh slat slam uu farad yeelay waxaana ahayn way buu leeyahay mana banaana ayuu daliishanaya leeyahay waxaanu insha allahu tacaala u wareegayno ka hadlaynaa waktiga la doonayo qofku inuu bixiyo goorma u dambaysa goorma u horeysa imise qofku wakti haystaa markaan ka hadlayna waktiga qofku haysto oo ku bixin karo qolada culamada qeyb baa yani waktiga siyaada ka dhigtay qolana waxa weeye wakti way soo gaabisay masalan xanafiyada qolyaha loo yaqaano waxa ay leeyihiin zakaatulfitriga qofku wakti fiican buu haystaa waxa weye waktigiisu muwasac weeyaan xilliga doonuu bixin karaa oo waxay leeyihiin sida saka sakaatulmaalka loo bixiyo oo kale ayaa loo bixin karaayoo sana sanadka dhan baa bixin kartaa salaada ciidda ka hor iyo kabacdi dhammaan waa bixin kartaa madhabka isaga ahi waa madhabka xanafiyadu ay leeyihiin qowlka labaadna waxay waxa weeye waqti wujuub aladaa'i mudayaq weeyaan mudayaqna waxaa loo yaqaanaa waktigu waa yaryahay wakti yaroo kooban weeyaan qofkii bixiya ciidda ka bacdi cudurda la-aan bixiya ciiddii ka bacdi buu sakaatulfidriga bixiyey cudurdaar la-aan kaana aasiman qofkaas waa damaabaya qofkaas wuu damaabaya bay leeyihin lianna xikmaddii loo sameeyey loo sharciyeeyey xikmaddii loo sharciyeeyey zakaatulfidriga waxay tahay icfaafu lfaqiiri yowma alciidi can isu'aal qofka faqiirkaa oo dhowrsada maalinta ciiddaa baryadii ka dhowrsada marka haddii aad salaad ka bacdi bixisay arrinka isaga ahi waa ku damaabaysaa cudurdaar la-aan bay leeyihiin waana madhabka ay ku tageen jamhuur ahlilcilmi min maalikiya washaaficiya wanxanaabila madhabkay ku tagan weeyaan waxaana arrinkaasi looga hadlayaa kitaabka loo yaqaano atafriic liibn aljalaab uu leeyahay kitab tafriic loo yaqaano iyo sidoo kale majmuucu nawowi masalan majmuucu nawowi waxaa lagu saaraya majalada lixaad bogga siddeetan iyo sideedaad lagu saaraya iyo kitaabka alinsaaf ay xanaabiladu leedahay kitaabka alinsaafna majalada toddobaad baa lagu saarayaa bogga boqol iyo sideed sideed iyo tobnaad ayaa arrinka isaga looga hadlaya marka qof waxaa la doonaya waqtiga oo haysta waqti yar weeyaan sidoo kale ibn qayim raximah llahu tacala markuu ka hadlayay kitaabkiisa zaad ulmicaad waxa uu leeyahay zaad ulmicaadka wuxuu ku saaraya majalada labaad beijka ama bogga koob iyo labaatanaad waxa uu leeyahay nabiga alayhi salatu wasalaam hadigiisa waxaa ka mid ahayd ikhraaju hadihi sadaqa qabla salaati alciidi nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid sunnadiisa in qofku uu bixiyo sadaqada fidriga loo yaqaano sakaat fidriga loo yaqaano salaada ka hor salaada ciidda ka hor uu bixin jiray sidoo kale nabiga xadiisku wuxuu ku leeyahay man adaaha qabla salaati fa hiya zakatu maqbula waman adaaha bacda salaati fa hiya sadaqatu min sadaqaatin waxau leeyahy nabiga alay slatu wasalaam xadiiska isaga ahi qofkii bixiya qofkii bixiya zakaatulfidriga salaada ciidda ka hor qofkii bixiya zakatun maqbula waa mid la aqbalaya weeyaan oo zakaata fidr ahaan loo aqbalayo waman adaaha bacda salaati fa hiya sadaqatu min sadaqaatin qofkii laakiin zakaatu fidrigi bixiyey oo bixiya salaada ciid ka bacdi waa sadaqo ka mid a sadaqadahaas weeyaan qofkii isaga ahi yacni zaka zakaatu fidri ahaan uma uma baxayso way waa lagu leeyahy qofka isaga ah yani waa ku damaabayaa san tilmaanay qofka dib hadduu dhigo cudurdaar la-aan wuu ku damaabayaa xadiis kalena waa jira oo saxiixaynka ibnu cumar uu soo saarayo uu leeyahay amara rasulah sal alay wasalam nabiga alayh salatu slam baa amray bizakaati alfidri an tu'adii qabla khuruuji اnnaasi ila asalaati in la bixiyo sakaatu fidriga dadku intaanay salaada u bixin xadiiska bukhari muslim baa soo saaraya cabdullahi ibn cumar baa laga warinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray zakaatu fidriga in la bixiyo intaan dadku u bixin salaada u bixin marka wuxuu leeyahay annahu laa yajuusu ta'khiiruha can salaati lciidi ma banaana marka qofku inuu dib uga dhigo salaada ciidda zakaatu fidriga markuu bixinayo waxaa la rabaa inuu ka hor bixiyo buu leeyahay wa kaana shaykhuna yaqwi dalika wa yansuruhu sheekhanagii oo ibnu taymiya ahaa raximahu llahu tacaala wuxuu ahaan jiray arrinka isaga ahay mid xoojiya oo arrinka kutga buu ahaan jiray kitaabka yani zaadulmicaadka ayuu arrinka ka waaya cuthaymiin raximah llahu tacala xadiisu markuu ka hadlayay arrinkaas buu ku tegay waana sida xadiiska muuqata weeyaan waxaa kaloo markaan tilmaamaynaa ikhraajuha qabla waqtiha maalan kaba soo ikhraajuha qabla waqtiha culummadu waxay isku waafaqeen inay bannaan tahay qofku sakaatu fidri markuu bixinayo inuu bixiyo waktigii waktiga salaada subax salaada yani ciidda ka hor la bixiyo laakiinse xilli mee qaban la haystaa qolo waxay yidhaahdeen qofku sanadka dhammaanteed salaada ciidda ka hor wixii ka horeeya oo dhan buu sii bixin karaa waana madhabka xanafiyada weeyaan qowl kalena wuxuu leeyahay fi jamiici ayaami shahri ramadaan inta ramadaanku socdo ayuu qofkaasu haystaa waana arrinkaas waxa weeyaan imaamu shaafici qowlka uu qabo weeyaan oo imaamu nawowi raximah llahu tacaala uu kusoo saarayo majmuucu annawowi lagu saaray majmuuciisa waxaanu ku qoran yahay kitaabka majalada lixaad beijka sideed toddobaad weeyaan qowlka saddexaadna waxa weeye waxaa bannaan sakaatu fitrigan la bixiyo maalin ama laba maalmood ciidda ka hor arrinkan waxaa qaba maalikiyada iyo xanaabilada ayaa qaba kitaabka sharxu kabiir iyo alinsaaf ugu soo saarayo marka in la bixiyo salaada ciidda ka hor xilli kasta ha noqoto ama bil ka hor ha noqoto ama inta soonka ha noqotee arrinka isaga ahi ee culummadu way isku waafaqsan yihiin waxaana raajixa bay leeyihin culummadu qowlka u dambeeyey oo odhanaya sakaatu fidriga waxaa fiican in la bixiyo ciidda maalin amaba laba maalmood ka hor in lasii bixiyo arrinkaasaa fiican bay leeyihiin leanna haddii bil ka hor la bixiyo waxaa laga yaabaa masaakiintii la rabay inay maalintaas ay faraxsanaadaan inayan xilliga iyadahay wixii siiyey ay gacanta ku hayn baa laga yaabaa marka haddii maalin ama laba maamul lasii bixiyo maalinta ciidda ahi dadka masaakiinta waxbay taraysaa waxaa jira marka waqtu istixbaab istixbaab wax loo yaqaan waqtu istixbaab waqti fiican in la bixiyo waqtigaas waxa weeyaan sida ay ahlucilmiga ay sheegeen maalinta in la bixiyaa fiican sakaatu fidriga sabiixata yowm alciidi qabla salaah maalinta ciidda ah maalinta ciidda ah subaxde subaxdeeda ciidda ka hor in la bixiyo xilliga lagu beego ayaa fiican bay leeyihiin dadka ahlu cilmiga ah kitaabka loo yaqaano alistidraak ibn cabdibar ayaa lagu saaray kitaabkaasi istidraaga loo yaqaano oo ibn cabdibar leeyahay majalada sagaalaad beijka ama bogga saddex boqol iyo lixdan shanaad ayuu kusoo saaraya waxaana la warinaya daliishanaya xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo cabdillahi ibn cabaas cabdillahi ibn cumar uu leeyahay amara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bizakaati alfitri an tu'addii qabla khuruuji annaasi ila asalaah nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu amray salaada ka hor inaan dadku salaad intay u bixin in sakaatu fitriga la bixiyo ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ummadda amraya marka waxaa jirta meesha lagu bixinaya xagee lagu bixin yaa siinaysaa sakaatu fitriga yaa la siinaya waxaa loo yaqaana masaarifu sakaat alfitri meesha la geynayo lagu bixinayo ee sakaatu lfitriga ahlulcilmiga waxa ay isku waafaqsan yihiin laba qolo fuqarada iyo masaakiinta in la siiyo sakaatu fidriga laakiin waxaa la isku khilaafay oo culamadu isku khilaafeen asnaaftii sideedda ahayd oo ilahi subxaana wa tacala markuu ka hadlay sadaqada inama inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakin walcaamiliina calayha walmu'alafati qulubuhum wafi riqaab walghaarimiina ila aakhiri aaya wafi sabiili illah wabni sabiil wafi ridati min allah wallahu calayhim xakim al leeyahay waxay isku khilaafeen sideedda qof oo zakaatu fitriga la siiyey sideedda qof marka waxa weye inama sadaqaatu lilfuqaraa kow fuqaradii walmasaakiin labadii walcaamiliina calayha kuwii ka dul shaqaynayay oo soo ururinaya mathalan walmu'alafati quluubuhum dadka lasoo dumayo yani qalbigooda qof hadda islaami mathalan oo kale oo weli mataqaanaa si fiican dinta udhexgelin inaad lacag siiso oo sakaati bixiso si aad qalbigiisa usoo dunto wa fi riqaabi waa kan shanaad weeyaan addoomihii weeyaan walghaarimiina dadka deemaysanayaasha ah dadka deynta lagu haysto wa fi sabiili illaahi dadka jihaadka u socda wabni sabiil qofka safarka ah sideedan noocba allah subxaana wa tacaala tilmaamay sadaqada caadiga marka la bixinayo ama zakaad zakada caadiga marka la bixinayo zakatulmaalka in la siiyo marka culimadu waxay leeyihiin sideedii qof miyaa la siinaya marka sideedii qof miyaa la siinaya madhabka loo yaqaano xanafiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin sakaatulfidriga waxaa la siinayaa sideedaa qof oo aayadda qur-aanka aayadda zakada ka hadlaysa ay sheegtay oo aynu soo tilmaanay ayaa la siinayaa iyagoo daliishana aayaddan tilmaamanay inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmu'alafati quluubuhum wafi riqaabi waalghaarimiina wafi sabiili illahi wabni sabiil fariidatan min allahi wallahu caliimun xakiim alla leeyahay aayaddaas daliishanaya waxay leeyihiin alla wuxuu leey inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin ila aakhir aaya sadaqada waxaa la siinaya fuqarada iyo masaakiinta ilaa sideedii qof aan soo sheegnay arrinka isagaah waa arrinka ay culimadu leeyihiin waxuu u dhow yahay sida saxda waxaa kaloo marka qowl kalaa jira oo leeyihiin zakaatulfidriga waxaa la siinayaa dadka masaakiinta ah keliya ayaa la siinayaa qowlkaasaa jira odhanaya marka intaas waxaanu kasoo kusoo gabagabeynaynaa bixitaanka cidda la siinaye waxaan insha allahu tacala sii raacsinayaa zakaatulfidriga su-aal ah sakaatulfidriga magaalada ama waddanka aad joogtay meelahay ma loo diri karaa arrinka isagaahi ahlucilmigu waxay leeyihiin zakada in laga raro waddan ama magaalo oo magaalo kale loo raro yacni kuriha waa lala karaahsaday sidaa dir mataqaana xaashiyat ibni caabidiin iyo ashalulmadaarik likashnaawiy iyo majmuucu nawowi kulli waxay ku leeyihiin waxaa leeyahay kuriha ama kariha jamaahiir اlculamaa ahlulcilm naqlu zakawaati caamah wa zakaat fitr khaasa min beled aladii wujibat fiihi ila beledin aakhar way karaahsadeen dadka ahlucilmiga ahi in zakaatulfidriga ama zakadii kale oo caamka ahayd looro magaaladii ama wadankii ay waajib ku ahayd ku waajibsatay qofka maahane meelkan loo raro arrinkaa isaga culimmadu way dhibsadeen ama way karaahsadeen ilaa mataqaanaa in waddankaasi ama gobolka qofka uu jooga uu ka qani noqday in sadaqadaasi ay qaataan maahane haddii laakiin ay u baahnayn yani xaraj male in meelkan loo raro sidoo kale ibnu qudaama ayaa kitaabkiisa muqniga ah axad ibnu culamaa ama fuqahaa xanaabila weeyaan ibnu qudaama wuxuu leeyahay wastuxiba akharu ahlilcilmi an laa tunqala min baladiha waxay culimmada ay jeclaysteen ahlucilmigu badankoodu inaan laga rarin magaaladii ay waajib ku noqotay oo qofkii bixinaya uu joogay sakaatulfidriga inaan meel kale loo rarin laakiin haddii qofku uu meel kale u gudbiyo u diro ajza-athu fii qowli akthar ahlilcilmi qofka isaga ahi way ka gudmaysaa sakada isaga uu meesha kale u diray siday inta badan ahlucilmigu leeyihiin laakiin haddii magaalada dadka jooga ay qani ka noqdeen fa in istaghnaa canha fuqaraa ahlulbaled ahli baladiha fain istagnaa canha fuqaraau ahli baladiha jaaza naqluha waxau leeyahay marka haddii dadka magaalada deganaa ay qani ka yihiin o aynu u baahnayn markaasoo kale waa bannaan tahay in maaragtay meelka loo raro waxayna daliishanayeen xadiiskii nabiga alayh isalaatu wasalaam mucaad ibnu jabal uu ku lahaa nebigu markuu nebigu alayh isalaatu wasalaam u diray yaman ayuu wuxuu yidhi akhbirhum ana calayhim sadaqa waxaad u sheegtaa in sadaqa lagu leeyahay nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu u diray mucaad ibnu jabal ayuu yaman u diray marka xadiis oo dheer yahay xadiiska waxaa ku jira marka akhbirhum ana calayhim sadaqa waxaad u sheegtaa in lagu leeyahay sadaqa lagu leeyahay tu'khadu min aghniyaa'ihim oo laga qaadaya dadkooda maalqabeennada ah fa turaddu calaa fuqaraa'ihim oo loo celinaya dadkooda fuqarada ah marka fuqaraa'ihim baa leeyahay magaaladaas bay marka kutusaysaa joogta meeshaas dadka laga qaaday oo haniyada ah dadkooda fuqarada ah oo jooga ayaa la siinayaa ayay leeyihin ibn baasna waa la weydiiyey raximah llahu tacaala waxaa la weydiiyey waxaa la weydiiyey ibn baas dadka zakada fidriga ay bixinayaan inay meel kale u diraan ama waddan kale ama magaalo kale u diraan wuxuu leeyahay ibn baas raximah llahu tacaala laa ba'sa bidalika watujzi in sha allah fi asaxi qowli lculamaa dhib male buu leeyahy arrinkaa isagaahi hadduu qofku diro oo meel kale u diro way ka gudmaysaa anagoo fiirinayna labada qowl oo culummadu ku hadleen kooda u saxiixsan laakiin wuxuu leeyahay inuu ku bixiyo magaalada qofka uu joogay ayaa fadli badan oo fiican waxaana arrinkaasi ka helaysaa majmuucu fataawa ibnu baas ee kitaabka loo yaqaano majmuc fataawa oo ibnu baas leeyahay raximah llahu tacaala iyo fataawa alujmatu daa'ima iyaduna majalada sagaalaad saddex boqol lixdan iyo sagaal beijka ah ama bogga lagu saaraya sidoo kale fiqhu zakaati lilqardaawi kitaabka loo yaqaan fiqhu zakat uu leeyahay imaam sheikhu lqardaawi leeyahay majalada labaad sagaal boqol iyo afartan iyo sagaal bogga ah ayaad ariga ka helaysaa marka intaasaan kusoo gabagabeynaynaa runtii waxay u baahan tahay zakaatu fitriga iyo axkaamta noocaas oo kale ah in wakti badan la siiyo laakiin waktigu aada iyo aada ciriiro awageed ayaa insha allahu tacala intaa kusoo gabagabeynayna wa jasaakum allahu khayr wasalaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakaatu